hay-adda maaraynta musiibooyinka qarankii hay-adda boqor salmaan ayaa deeq raashiina gaarsiiyey in ka badan sideed boqol oo qoys kuwaasi oo ku nool degmada cabdicasiis ee gobolka banaadir deeqdan oo isugu jirtay qeybaha kala duwan ee raashinka sida bariis bur saliid sokor iyo timir kuwaasi oo loogu talagalay in ay ku afuraan dadka ku nool degmada maadaama lagu guda jiro bisha barakeysan ee ramadaan agaasimaha dabagalka iyo qiimeynta hay-adda sodma cabdisalaan cabdulaahi cusmaan iyo kaaliyaha guddoomiye hay-adda maaraynta musiibooyinka iyo hay-adaha islaamka iyo kuwa qaranka cabdiraxmaan waxiid ayaa si wadajir ah ugu warbixiyay deeqda iyo dadka loogu talagalay waxaan halkan ka qaybanay raashin ay hay-adda kingi salmaan ugu deeqday dadka masaakiinta ah ee aan awoodin bisha ramadaan inay afuraan waxaan halkan ku afuranay oo aan raashin ku siinay siddeed boqoloo qoys oo ah dadka ku nool degmadan cabdicasiis ee gobolka banaadir raashinkan oo runtii ah raashin soddon iyo saddex kun oo qoys ay ugu tala gashay kiisalmaan inay afuriso oo dad soomaaliyeed ah oo gobolka banaadir uu ku lahaa ayanaahda soddon iyo lix kun oo qoys gobolka banaadir wuxuu ku lahaa shan kun iyo shan boqol qaybtii koowaad ee gobolka banaadirna waxaan ka qaybinaynaa saaka degmada cabdicasiis siddeed boqol oo qoysaan siinay runtii waxaan kaloo gaari doonnaa degmooyinka kale ee gobolka banaadir oo ayagana aan sidoo kale gaarsiin doonno qayb ka mid ah raashinkaas ee shanta kun iyo shanta boqol ee gobolku ku yeeshay deeqdaas inta kalena runtii waxaan gaarsiin doonnaa qaybaha kale ee dalka ee abaaruhu saameeyeen waxaan halkan laga qaybinayaa siddeed boqol oo qoys oo ay ku deeqday kingi salmaan hay-adda maaraynta musiibooyinkuna ay fududaynayso runtii waxa waaye waxaan isleenahay waxay wax ka tari doontaa dadkii ramadaanka mataqaanaa soonaay degmooyinka kale ee gobolka banaadirna waa la gaarsii doonaa hadda waxaan ku bilownay degmada cabdilcasiis sideedaas boqolee qoys gudoomiye ku-xigeenka degmada cabdicasiis maxamed xasan maxamuud ayaa u mahad celiyey hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka iyo hay-adda boqor salmaan waxaan u mahad celinaynaa hay-adda maaraynta musiibooyinka iyo hay-adda tadaamun oo barnaamijkan waddo iyo intii ku deeqday waxaan leennaha waa mahadsantihiin heer cabdicasiis way weyn yihiin intaan waa in yar oo ka mid a waa biyo bad lagu dhex riday laakiin ciddii ku dhex riddaa guulishees iska leh way mahadsan yihiin waana ka mahad celinaynaa